فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawa oo ah habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka dulqacda sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka dhuuxa aad ku dhegaysa doontaan waxaa ku jira madaafic jug culus gaarsiisay ciidanka shisheeye oo mujaahidiinta maantay ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraada oo laga helayo goobaha ay madaaficda ku dhaceen tirada shisheeyaha ku dhimatay iyo gaadiidkii ku gubtay oo faahfaahsan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dowladda federaalka uu ku goodisay inay xabsiga u taxaabi doonto saraakiisha haddii mar dambe madaafic lagu garaaco xarumaheeda iyo kuwa shisheeye ee ku yaala muqdisho waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa taliyaha booliiska gobolka banaadir oo degniin kama dambaysaha siinaya saraakiisha ciidanka
shantaansaana shiibaanu nil haddaanse waa shiiri karnaa waa kulan ballaaran oo beesha abgaal iyo wilaayada shabeellaha dhexe ku dhex maray deegaan dhowaan laga qabsaday dowladda federaalka qaar ka mid ah kelimaadkii ugu muhiimsanaa ee laga jeediyey kulankaasi ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan faahfaahino dheeraada laga helayo dagaallo mar kale maanta ee ka qarxaya duleedka magaalada muuqokori ee wilaayada hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga helayo ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa taliyo urur tababare ciidan iyo askar kale oo dowladda federaalka maantay looga dilayo weerar ka dhacaya xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada balcad barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka oo goob fagaara ah ka sheegay inuu taageersan yahay lacagaha ay madaxda dowladda ka qaataan dadka shacabka ah gurguurta oo si la yaab leh u difaacay musuq maasuqa ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa odayaashaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo dhoweeyey guulihii isdabajoogga ahaa ee maalmihii lasoo dhafay ciidanka shabaabul mujaahidiin ay ka gaarayeen ciidamada dowladda federaalka kadib dagaallo adag oo ka dhacay gobolka hiiraan barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan qodobadaas wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad barnaamijka caawa kaga bogo doontaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal markaana barnaamijka oo faahfaahsan ayaan gudaha u galaynaa waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa duqayn saaka ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn oo ay ku sugan yihiin soo duulayaasha soomaaliya ku sugan madaaficda ayaa waxay si toos ah ugu dhaceen gudaha xerada xalane waxaana jira khasaare lagu gaarsiiyey halkaasi shisheeyaha mid ka mid a madaaficda wuxuu ku dhacay goob ay ku sugnaayeen askar yugandhees ah oo ilaalada un-ka ka tirsan laba askari oo yugandhees ah ayaa madfacaasi ku dhintay sidoo kale madfac kale ayaa waxa uu ku dhacay oo uu burbur xooggan u geystay bakhaarkii raashinka ee askarta yugandheeska ah ilaalada uu ahaa un-ka askarta yugandheeska ah ilaalinaya un-ka gaari booyad ah oo ay lahaayeen ayaa sidoo kale madfac ku habsaday mid ka mid ah madaaficda wuxuu sidoo kale ku dhacay safaaradda faransiiska burbur xooggan ayaana halkaasi ka dhashay madaaficda oo ahaa kuwo aad u badan ayaa ku hobtay xerada xalane waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in madaafic kale ay ku dhaceen guri ay degnaayeen shisheeye caddaan ah waxaa sidoo kale halkaasi ku gubtay gaari ay lahaayeen shisheeye caddaan ah madaaficdii xerada xalana maanta lagu asqeeyey ee khasaaraha culus gaarsiisay shisheeyaha waxaa ka dhashay in loo goodiyo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka qaybaha soo socda ee barnaamijka ayaadna ku maqli doontaan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا sida caadada baynoo ahayd wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaa daqiiqadaha soo socda idiin soo gudbi doonaa balse markaan dhacdooyinka kooban iyo natiijadii ka dhashay waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaalo maantay ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo ciidanka dowladda federaalka ku dhex maray duleedka magaalada muuqokori ee wilaayada hiiraan tiro saddex jeer ah ayaa dagaaladaasi lagu jibiyey ciidanka dowladda federaalka waxaana wararkii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi ayna ku heleen oo ay xaqiijinayaan in dhimashada ciidanka dowladda federaalka ay gaartay toban askari halka soddon kale oo dhaawacyo ahna goobahaasi laga qaaday dhanka kale waxaa iyadana faahfaahin dheeraada laga helayaa tiro ciidanka dowladda federaalka looga laayay duqayn ay ciidanka shabaabulmujaahidiin ku qaadeen xero ciidan oo ku taala magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe duqayntii ay ciidanka shabaabulmujaahidiin maanta ay la beegsadeen xerada hiil weyne ee dhacda duleedka magaalada balcad waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen lix askari kuwaasi oo laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil waxaana saraakiishaasi ku jira mid taliya urur ah oo lagu magacaabi jiray cumar yare iyo ilka casi oo ahaa isagana tababaro ciidan dhanka kale waxaa isla xeradaasi ku dhaawacmay afartan iyo laba askari kuwaasi oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen tiradii madaaficda ah ee halkaasi ku hobtay waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay iminkana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tobaneeyo qof oo hor leh ayaa maanta ku shahiiday xayndaabka khaza dhanka kalena waxaa gudaha u galay gawaari aad u tiro yar oo sida gurmad caafimaad iyo mid cunto ila xogeedyo caafimaad oo ku sugan jiidda khaza ayaa soo tabinaya in toddobaatan iyo siddeed qof oo shacab ah ay maanta oo keliya ku shahiideen duqaymaha uu qidaaca khaza ka wado maamulka yuhuudda duqayntan diyaaradeed ay ku shahiideen tobanaan qof ayay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah si gooni ah ugu bartilmaameedsadeen xarun barakac oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ay guryahoodii ka dumiyeen diyaaradaha maamulka yuhuudda wariyaha aljaziira uga soo warrama jiidda khaza ayaa maanta soo tabiyey in laba iyo toban qof oo reer khaza ah ay maanta ku shahiideen duqayn uu kayaanka sahyuuniga ah ku garaacay madarase ku taala xaafadda aldarj ee bariga magaalada khaza halkaas oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah magaalada deer alballax ee dhacda bartamaha jiidda wararka ka imaanaya ayaa intaasi ku daraya inay ku shahiideen saddex iyo toban qof oo reer khaza ah kadib markii ay diyaaradaha yuhuudda duqeeyeen guri ay ku sugnaayeen qoysas badan dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada jiidda khaza gudaha u galay gawaaridii ugu horreysay ee sida mucaawinaad tan iyo labadii bishii maarso saacadihii lasoo dhaafay shan gaari oo xamuul ah ayaa gudaha u galay jiidda khaza iyada uu macabarka karam abusaalim ay ku sugnaayeen kow iyo toban shixnado oo gurmad sida iyadoo uu maamulka yuhuudda sheegay inuu u ogol yahay inay qidaaca khaza gasho boqol gaari oo xamuul ah haddana waxay hortaagan tahay gawaarida gurmadka sida ee ku xayiran marinada khaza mas-uul ka tirsan mid ka mid ah hay-adda sheegta xuquuqda aadanaha oo ku sugan macbarka rafax islamarkaana ka hadlay shanta gaari ee gudaha u galay khaza ayaa tilmaamay in ay waxba u tareenin dadka reer khaza ayna la mid yihiin dhibic biyo ah oo lagu dhibciyey badda ugu dambayntiina meydad ku dhowaad lixdan ruux ayaa laga helay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka liibiya ee dhaca qaaradda afrika waxaa caasimadda liibiya oo dhowaanahani ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya kooxaha isku haysta talada dalkaas laga helay meydad ugu yaraan konton iyo siddeed qof oo aan heebtooda la aqoonsan kuwaasi uu ku jiray qolka meydadka ee xarunta caafimaadka oo ku taala xaafadda abusaliim ee ka tirsan caasimadda taasoo ahayd xarun caafimaad oo ay gacanta ku hayeen kooxo hubaysan oo hogaamiyaashoodii la dilay toddobaadkii hore waxaana dhacdadan ishaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka liibiya war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in isbitaalka laga helay warbixin la xiriirta meydad oo ku jira talaagada meydadka iyadoo intaasi ku dartay in mas-uuliyiinta ay bilaabeen baaritaano ku aadan dhacdadan ayna qaadayaan tallaabooyin lagu diiwaangelinayo aqoonsiga meydadkan aagga abusaliim ee ka tirsan caasimadda liibiya ayaa xarun u ahaa xoogag hubaysan oo uu hogaaminayey nin lagu magacaabi jiray cabdiqani kikali kaasoo isniintii lasoo dhaafay lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaaladaasi waana markii labaad oo aaggaasi laga helayo meydad aan heebtooda la aqoonsan sabtidii lasoo dhaafay saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in meydadka sagaal qof laga helay qolka meydadka isbitaalka lagu magacaabo alkadra oo ku yaala isla magaalada abusaliim ee ka tirsan caasimadda liibiya ee tiraabuli
بآلامي أنست بأهل هم إخوة
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxauu maanta i goob fagaara ah ka sheegay inuu taageersan yahay lacagaha ay madaxda dowladda federaalka ka qaataan dadka shacabka ah xasan sheikh oo horeyba loogu eedeeyo dhulboob xaraashka khayraadka dalka iyo musuq maasuq ayaa markii ugu horreysay waxuu goob fagaaraha ka sheegay in uusan waxba u arkin xatooyada iyo gacmo gacmaysiga ay sameynayaan wasiirada dowladda isagoo ka qaybgelaya munaasabad xariga looga jaray dhismaha waxa loogu yaro wasaaradda awqaafta ayuu xasan sheekh ka dhawaajiyey in lacagaha ay wasaaradaha dowladda ka qaataan dadka shacabka soomaaliyeed aysan wax dhib aa lahayn waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya qofka wax aad bartay oo caadi markuu shaqadiisa iyo noloshiisa iyo hantidiisa iyo wixii maxay ahayd baadi raagta geelaagay ka mid noqotaa soo maahayn haddii khidmad la iska soo qaadanayay oo muddo la soo qaadanay la soo qaadanay anigu hadda khidmadda in la qaato waaba bar- mushkilo aniga uma arko marka wasiirka markuu yiri marka wixii saas ma aha waa la agaasima oo loo tartamaa hadalka madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu si aada ugu dhex fafay baraha bulshada waxayna dadka bixiyeen fasiraado kala duwan inta badan dadka ayaa caddeemaha xasan sheekh ku tilmaamay inay yihiin kuwo uu ku taageerayo musuq maasuqa iyo xatooyada hantida dadweynaha tan iyo markii uu xasan sheekh ku soo laabtay hoggaanka dowladda federaalka waqti hadda laga joogo saddex sanno waxa uu dalkii geliyey qallalaaso maaliyadeed isagoona dhacay hantidii dadka guud iyo midda gaarka loo leeyahay sidaba ku cad caddeemo dhowr ah oo la soo saaray أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag dhegaystayaal qodobada idinku soo maqan ee xiisaha leh waxaa ku jira kulan ballaaran oo beesha abgaal iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ku dhex maray deegaan dhowaan laga qabsaday ciidanka dowladda federaalk balse markaan odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxa ay soo dhoweeyeen guulihii isdabajoogga ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay ciidanka shabaabul mujaahidiin uga soo hoyday dagaallo dhowr jeer ay ka galeen qaybo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan wariyaheena zakariya cumar ayaa waxa uu wareystay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan nabadoon cali maxamed abu caaisha nabadoon cali maxamed ee cismaan abu caaisha kusoo dhowow marka ugu horeysa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan bismillah alxamdulilah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan adeer aad iyo aad ayaan ugu dhowhay idaacadda islaamiga ee alfurqaan wajazaakum allahu khayran waaxsana ilaykum
nabadoone waad mahadsan tahay maalmahan bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka socday ee dagaallo u dhexeeyey ciidamada dowladda ee federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka odayaal ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan maxaad kala socotaan howlgalladaas ee lagu laayay askarta dowladda federaalk aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa dagaalada maanta ka socda agagaarka ee moqokori iyo ceel hareeri ee dhex maraya ciidamada mujaahidiinta ah ee xaq u dirirka ah junuudda ilaahay iyo kooxaha murtadiinta ah ee maaragta gaalada u adeegaya wayna ku mahadsan yihiin mujaahidiinta bariga afrika ka ciribta ka jaraya murtadiinta iyo kooxaha ashahaada la dirirka waxaan leenahay ciidamada mujaahidiinta ee ilaahay towxiidka fahansiiyey ee ilaahay keligii caabudaya diidan in shirki iyo sixra la yimaado nimanka u bareeray inay madaxa ka garaacaan waxaan leenahay khayr badan allah idin siiyo wajazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala junuuddiisa ayaad maaragta garabka idinku haysa oo idinla dagaalamaya murtadiinta iyo qolyahan ishaacaadka lagu furayna insha allahu tacaala waxaan leenahay waa baabi'een ku wada ayaanu leenahay garabkiinaana nahay insha allahu tacaala haddaan nahay odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan ama nuqbada soomaaliyeed meel kastoy joogto iyo intii ilaahay subxaanahu wa tacaala keliga caabudaysa ee doonaysa in ummadda lagu tadbiiqiyo shareecada islaamka garabkiina ayaa nahay qabaa'ilada gobolka hiiraan waa sidaan u sheegnay yacni maalka ayay bixiyeen naftoodii ayay bixiyeen macnaha waa ducaynayaan infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illaah khaasatan gobolka hiiraan si la yaabla ayay arrintaas u soo dhoweeyeen xoolahoodii ayay bixiyeen wiilashoodii ayay bixiyeen maalkoodii ayay bixiyeen way ducaynayaan way arkeen hagardaamada iyo dhibaatada gaaladu ay dabada ka riixayso saas ayaan leenahay mujaahidiintu waa garabkoodii maanta qabaa'ilada soomaaliyeed waana la arkay hagardaamada iyo dhibaatada ay ku wadaan gaalada iyo kuwa u adeegahay ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan ayay rabaan laakiin dadkii soomaaliyeed waa soo jeesteen indhaha ayay kala qaadeen waa baraarugeen insha allahu tacaalaana jawaabteeda waa arki doontaan haddii ilaahay idmo askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaaladan ee ka dhacay ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee maalmahan dhacaya iyaga maxaad ugu baaqaysaa
kooxaha yacni raba inay ilmahaas dartooda ku liibaanaan oo raba maaragtay inay qa- dhaqaalo fara badan ku helaan waxaan leenahay nimankaas wiilashoodii waxbarasho maadii ayay geysteen waxay u dirteen waddamada ayaga soo dirsaday sida maraykanka midowda yurub iyo waddamada daaquudka ah ee carbeed ayay ilmahoodii geysteen waxbarasho ayay ku jiraan jaamacado ayay dhiganayaan wiilashan waxaa laga dhigtay baalaley sida maarata roobka marka la shido ay ugu soo xoomaan haadahaadaha waxa la yidhaahdo Ah, xilliyada roobka ayay rabaan wiilasha soomaaliyeed ee yaryarka ah inay ku baabi'iyaan wiilashoodana ay dibadaha geystaan oo ay soo baraan cilmiga daaquudka ah ee maaragta ayagu ay u yaqaanaan wiilkayga jaamacadu ka soo baxay iyo b h d ayuu haystaa iyo ay leeyihiin laakiin waxay rabaan kuwaan inay dabka ku shubaan way baabi'een waxaan leenahay hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan waxay noola mid yihiin kuwa aan dhalnay laakiin qaabkan hadday ku socdaan waxaan leenahay naarta allah ku fogeeyo marka waxaan leenahay dadku ha fahmaano ha fahmaano in ilmahoodii la laynayo ha fahmaano waxa loo adeegayo inay tahay shareecada islaamka baabi'inteeda ha fahmaano waxa dimuqraasiyada la yiraa iyo daaquudka iyo liwaadka ayay rabaan soomaaliya inay ka yegleelaan kooxahan ayaga ah marka waxaan leenahay dad yahow wax badanaa idinla hadalnay waxaan leenahay oon maaragta kula talinaynaa dadka beenta loo sheegay ee la yiri dhulkiinnii ayaa la soo weeraray reer hebel haddaad tihiin adinkaa dhulkan iska leh war dhulkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh ilaahayna wuxuu dhulkan ugu talagalay in shareecada islaamka lagu tadbiiqiyo waxaana maanta dhulkan iska leh mujaahidka fii sabiilillaahi ilaahay darti u dagaalamaya ee gaalada la faltamaya la dagaalamaya gaalada ayaa dhulkan iska leh dhulkan wax idin yaqaana lama arko ilaa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keentaan oo aad fahantaan shareecada islaamka iyo sunnada nebiga ilaa aad fahamtaan waa dhulkan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala waxaana ka talinaya mujaahidka ilaahay dartii u dagaalamaya hadduu raba qaaradaha adduunka ha ka yimaado kaas ayaa dhulkan iska leh wax dhul ah oo aad leedihiin ma leh intaad shareecada islaamka la dagaalamaysaan koob biyaana ka qaadi maysaanaan leeyahay ha ku logo-ina ishaacaadka laydinku furay waa ognahay kuwo badanaan la talinay oo niri war maasaan iska daysaan war anaa dhulka iska leh anaa ku dhashay reer hebelaan nahadle war reer hebel dhulkaan male ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala muslimiinta ayaa iska leh mujaahidiinta ayaa iska leh ninkii shareecada islaamka ku dhaqmaaya ayaa dhulkaan iska lahaan leeyahay hadaalina ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena kaasi wuxuu u ahaa nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo soo dhoweynayey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalk oo ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ah ee hiiraan منه ارتويت أنا الظامي هداني waa hagaag barnaamijka dhuuxawraysiida ayaad dhegaystayaal maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa dowladda federaalk ayaa waxa ay ku goodisay inay xabsiga dhigi doonto saraakiisheeda haddii mar dambe madaafiic lagu garaaco taliyaha booliiska gobolka banaadir ninka lagu magacaabo mahdi oo la hadlay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ayaa waxa uu si adag ugu goodiyey in haddii ciidanka shabaab ulmujaahidiin ay weeraro madaafiic ka geystaan muqdisho ay xabsiga dhigi doonaan saraakiishooda lana ciqaabi doono taliyaha booliiska gobolka banaadir mahdi ayaa sheegay in weerarada madaafiicda ah oo ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadayso xamar ay qalqal ku abuureen shisheeyaha dalka soomaaliya duulaanka ku jooga iyo sidoo kale dowladda federaalka duruufaha iyo wacyigii iyo waayaha lagu shaqaynaya waan garanaynaa waxaa la rabaa inaad ka foojignaataan cadowga dhagarta maleegaya ee tuuraaya hameenka hameenka inta soo dhuunta ka shaqaynaya inuu caasimadii hoobiye ku tuuro oo aan laydinka raba inaad ogaataan waa kuwaas haddii labaatan nin meel la dejiyo ee labaatanki nino tobanna ay fasaxaan tobanna ay seexato macnaheedu waxa waa wixii waa la tuuraa hawshu waxay noqoya kud u guura qanjo u guur intii la yidhi waa leedahay sargaalkii la yidhi intaana leedahay askartii la yidhi waa leedihiin inta ka seexataanoo la yacaado dhacdo ama is- isfasaxdaan ama shaqayo weysaan inaysa dhicin in la tuuro hoobiye laga soo tuuro iyo katuusho laga soo tuuro ee aan caasimadii qalqalqa gelin taas marka inaysan dhicin aan laynka rabaa haddii ay dhacdana sargaalkaa lagula xisaabtamaa sargaalkaa lagula xisaabtamaa oo loo xiraa askarigu waa isna la rabaa inuu ciqaabo u xiro saraakiishiinan eedda adinkaa qaadaya wax askartaan ay qaadaysa lama arko hadday dhacda in aanta ku shaqay weysaan aa adinka seexataan adinkaa maxkamad la idiin keenaa laakiin wallaahi waa bilaahi waa tallah inaan la aqbalin sargaal inta shan kilomitir shan shan kilomitir iskumeer hal kilomitir inta la siiyey oo kolom loo buuxiyey inuu intuu iska seexdo hoobiyo tuuro uu sargaal sii ahaada inaysan dhicin intuu seexdo layac inta ku dhacdo uu inta seexdo ciidan ku shaqayn waaye ribood keeni waaye ee la dhaho hoobiyaa la tuuray subxiina daalaq daalaq inta yidhaahda in uu yidhahdo sargaalan sii ahaa lagama yeela asaan maxkamad geynaa maxaa yeelay caasimadii o dhan way dhib ku tahay maxaa yeelay eelaboorkay dhib ku tahay diyaaraddaa joogsanaysa maxaa yeelay cadowgiyaa niyad ku yeelanaya marka la iskama yeelaya hadaa moodani la iska yeelaya la iskama yeelaya isla xisaabtan dhaba waciid ballanaa la kala qaadana qof kasta waxaa loo sameeyey waajibaad uu qaato halkaas intaasaa leedahay inta uu leeyahay la rabaa inuu adkaysto kaasi wuxuu ahaa mahdii taliyaha booliiska gobolka banaadir oo wacad ku maray in ay xabsiga dhigi doonaan saraakiisha booliiska gobolkaasi haddii mar dambe guutada madaafiicda shabaabul mujaahidiin ay duqeeyaan qaybo ka mid ah saldhigyada shisheeyaha ku leeyihiin muqdisho iyo kuwa dowladda federaalkaba سأبقى فخورا بإسلامي
idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad la socotaan weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobkii shabeellaha dhexe ee kulankii beesha abgaal iyo wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe weli dhegeystayaal waan idiin soo wadnaa aynu ka hormarino markaan xubintii faa'iidada caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor maslax caawa waxa uu hadli doonaa midhaha soomaalida ay ugu yarto batiikha
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan kaga hadli doonaa batiiqa ee batiiqa ama magac qalaad loo yaqaano cantalop waxa uu ka mid yahay mirayaasha ugu caansan ee la isticmaalo caalamka oo dhan waxa uuna ka mid yahay khudaarta faa'iidada badan leh wuxuuna ka tirsan yahay qoysdhereedka loo yaqaano kakabites ee batiiqa waxaa loo yaqaana magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin maskmilon mashmilon iyo magacyo kale batiiqa waxaa ku jira faytamiino iyo macdin tiro badan oo u leh jirka bani'aadamka faa'iidooyin badan faytamiinada ku jira batiiqa waxaa ka mid ah vitamin c vitamin a vitamin k iyo folate ama vitamin b nine macdinta ku jirta batiiqa waxaa ka mid ah potassium magnesium calcium phosphoros iyo zinc faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo batiiqa waxaa ka mid ah ugu horeeya lambarka koowaad kow batiiqa waxa uu yareeyaa cudurka sonkorta isagoo xakamayn iyo dheelitir ku samaynayo sokorta dhiigga labo batiiqa wuxuu u fiican yahay cudurrada qulqulka dhiigga ku dhaca khaasatan wadnaha sababtoo ah waxaa ku jira faibar iyo botassium vitamin c iyo colorin kuwaas oo dhammaantood caawiya caafimaadka wadnaha saddex batiiqa wuxuu bogsiiyaa nabaraha caabuga ee jirka soo gaara sidoo kale wuxuu u fiican yahay caafimaad qabka maqaarka jirka bani'aadamka afar batiiqa wuxuu kor u qaadaa muuqaalka caafimaadka jirka bani'aadamka sababtoo ah waxaa ku jira faytamiino iyo macdin badan oo u fiican maqaarka bani'aadamka shan batiiqa wuxuu kordhiyaa tamarta jirka ama karbohaydrateska wax loo yaqaano halka uu ka yareeyo culayska jirka sababtoo ah waxa uu leeyahay xaddi badan oo karbohaydrates ah lix batiiqa sidoo kale waxa uu kor u qaadaa caafimaadka sambabada jirka bani'aadamka toddobo batiiqa wuxuu u fiican yahay xanuunka kansarka ee ku dhaca jirka bani'aadamka khaasatan midka ku dhaca maqaarka siddeed batiiqa wuxuu u fiican yahay warwareerka ama stresska ama buuqa marka ay dadka dareemaan madax xanuunka joogtada iyo wareerka iyo walaaca iyo walbahaarka maskaxda soo wajaha dadka qaba ayuu aad ugu fiican yahay sagaal batiiqa waxa uu yareeyaa halista cudurka dhiigkarka sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka botassium toban batiiqa wuxuu u fiican yahay cudurrada ku dhaca neefmareenka khaasatan waxa uu yareeyaa khatarta cudurka neefta ama aasmada loo yaqaano kow iyo toban batiiqa waxa uu yareeyaa buurnaanta xaddhaafka ah ee jidhka bani aadamka ku yimaada kuwaas oo sababa dhibaatooyinka caafimaad darrida keeni kara cudurrada halista ahna keeni kara sida kansarka ugu dambayntiina sababi kara qofka inuu u dhinto laba-iyo toban batiiqa wuxuu u fiican yahay maqaarka iyo timaha sababtoo waxaa ku jiraan dhaanay vitamin b twelve kaas oo wax badan ka qabta maqaarka jidhka bani aadamka saddex iyo toban batiiqa wuxuu caawiyaa dheefshiidka ee dheefshiidka runtii wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimka ah dadka cudurrada ay ka soo wajahaan sidaas daraaddeed batiiqa wuxuu u fiican yahay xanuunnada ku dhaca dheefshiidka dhammaan afar iyo toban batiiqa waa fuuq celiye wuxuu jidhka ku soo celiyaa dareerihii uu lumiyey haddii qofka uu ku dhaco shuban ama fuuqbax ama dhiid badan uu sameeyo dareero badan ama macdin badan ay ka lunto batiiqa wuxuu sameeyaa inuu soo celiyo dareerihii iyo macdintii uu lumiyey qofka isticmaalka batiiqa ee sida loo isticmaalo waxaa loo isticmaali karaa hal ilaa iyo laba xaba oo dhexdhexaad ayaa laga isticmaali karaa maalintii wax dhibaato ahna uma lahan uurey iyo nuujin waa ay isticmaali karaan aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
waa hagaag barnaamijka dhuuxowraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaana dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe waxaa la soo gebagabeeyey kulan muddo ku dhowaad toban maalin ah u socday odayaasha dhaqanka beelweynta abgaal iyo sidoo kale wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulanka ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka miirtaqwa oo ka tirsan afarta tuulo kulanka waxaa isugu yimid odayaasha beesha abgaal ee ka kala socday magaalooyinka jowhar balcad mahdaay raagaceelle cadale iyo sidoo kale biyacadde iyo ceelbaraf kulanka oo ahaa mid wadatashi ah ayaa waxaa mid mid isugu arkay odayaasha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayadaasi ugu horeeyo sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo kulankaasi ka qayb galay alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd fadhigan iyo fadhiyadii ka horreeyey ee dowraadkii ka horreeyey iyo kulamadii gaargaarka ahaa iyo midkan khitaamka ee weyne maanta dhacaya ee deegaankaas la tilmaamay ka dhacaya oo intaasoo deegaan ay isugu imaadeen waxaa nooga muuqanaya iyodidiilo weyn oo islaamka wax weyn oo maslaxada uga muuqanayso dadkii oo taageero muujinaya islaamkii inay taageerayaan cadowgooda iska dhicinayaan waxaanu isla garannay ragga nuqabada ah ee odayaasha waxgaradka ah cuqaasha ahu ee dalku inuu gumaysi ku jiro aan isla fahamnay dhammaantood waxaana isla qaadanay qaabkii looga xorayn lahaa cadowgaas in dhib jiro oo cadowna haysto waa wada garannay sidaynu isaga qaadi lahayna waa isla fahamnay waana cid walba oo iyadu u istaagtay diintaas ilaahay inay u nusrayso oo aysan cid ku halaynin intaanoo ummada iyo intay maamulaani ka dambaysa hadday qaataan go'aanadaas waxaa nooga muuqanaya in cadowga ilaahay uu jebi doono beeshan abgaal maanta aan la kulannay usbuucaan aan dhex fadhinay maantana loo soo khatimaayo oo deegaanadaas degtaa waxaa ka muuqanaya diyaargarow iyo faham dalkoodii la haysto oo deeqdoodii la qaadanayo oo tharawaadkoodii iyo maalkoodii lala baxayo way dareemeen gumaysi lagu haysto diintoodii la fasahaadiyey akhlaaqdoodii ubadkoodii la fasahaadiyey marka waxaa inooga muuqanaya iqbaal badan iyo niyad wanaag iyo mustaqbal ifaya oo laysla fahmay colaadda iyo dhibaatada ay ku hayeen waxa murtadiinta iyo waxa ka koreeya maraykan iyo turki waxayna kulligood wada qireen inaysan waxaan lagu sheego dowladda lagu sheegaya wax dara ayaan u haynin mid adduun iyo mid diineed midna waa fahmeen wiilashoodii ayagoo ay dhaleen inay waxay qireen ay diintoodii ku dhibaata jireen deegaanka ceelbaraf waxa ay noo qireen dadka degano inay ilmahoodu ay gabdhaha indhashareerka ay ka qaadayeen way qirayeen hadda dhib intaa la eg marka ummadday haysatay maantana diintoodii xor u noqday waad dareemi kartaa farxadda iyo muuqaalkooda si uu muuqanayo wax weyn iyo wanaag iyo dilo weyn oo islaamiya ayaa inooga muuqata ilaahay baana ku mahadinaynaa kaasi wuxuu ahaa sheekh faarax cali xuseen markaana waa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha abgaal kuwaasi oo kulanka ka hadlay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah maanta in ay gogasha magaalada la yidhahdo miir taqwo gogasheeda inay fadhaan boqol iyo lix odayaasha dhaqanka ee beelweynta abgaal ka socda inay fadhaan waa arrin aad iyo aad loogu farxo waa arrin ummadda muslimiinta guud ahaan farxad gelihaysa waa arrin caragelihaysa gaalada iyo gaalala jirka caraggelihaysa alla subxaana wa tacaala ayaan arrintaas uga mahad celihaynaa waxayna ku timiday ku dhaqanka shareecadda islaamka iyo cadowgii oo meesha laga saaray taas ayay ku timiday allahaan uga mahad celihaynaa dadkaanu inta ay fadhiyaan halkan waxay ka tashahayeen umuurahooda diinada ay ka tashahayeen waxay ka tashahayeen umuurahooda danaawiga ah oo ilay kumada raada iyadana siday u toosi lahaayeen intaba waa ka tashahayeen meeshaan marka dadku waxay ahaayeen dad inta wax loo dhigayay ama wax la baraya niyad wanaagsan ku qaabilayey markii hadda loo soo fadhiistay ikhtitaamkana ay ka muuqato farxad iyo rayrayn aad u ballaaran ay ka muuqato ayaan ka arkaa kabarakana jirsi aad weyn laba farqi ayaa u dhexaysay dad shalay cadow oo la jiray maantana dad diintooda ku hogaamaya ay la jiraan waa laba arrimood oo kale weyn waaye kalena dheer waaye shalay waxaa ku soo duulay dad cadow ah oo aan u turaynin dadkooda iyo xoolahooda iyo diintooda aan u turaynin ayaa la jiray dadki marka ilaahay uu ka qaadana waxaa u yimida maanta dad u naxaya ku dhaqaya shareecada islaamka ku dhaqaya ayaa u yimiday oo ehelkoodii ayaa u yimiday marka farqi weyn oo aan la soo koobi karin ayaa u dhexeeya shala dad kala jiray waxay ahaayeen dad cadow ku daaban gaalo ay ka talihayso deegaankan hadda aan joogno miirtaqwo waxaa ku tiilay xero weyn oo burunduguleyaha ku tiilay allah subxaanahu watacaala ayaa ka qaaday meeshii degmadan kale nugu dhegan iyadana ceelbaraf sidoo kale waxaa ku tiilay xero burundi oo aad weyn ah ku tiilay gaaladii inta ku daabnaydba maanta way sii dibjeediyeen waxaan marka dadkan aan ugu baaqaynaa oo aan leenahay amniga iyo istiqraarka ay haystaan waxay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka inay dadkan ay gacanta ay ku qabsadaan dadka nuqabadooda oo odayaasha intaan dadka halka laysugu keeno boqolkii lixda qof ka kooban waa hogaankii bulshada muslimiinta ee beelweynta afgaal dadkan waxaan kula sii dardaarmaa marka dadka ay u tegi doonaan wanaagga ay halkan kala kulmeen iyo diinta ay inta ka xambaareen inay dadka gaarsiiyaanna waa kula dardaarmaya insha allahu tacaala marka diintan waa diin samaawiya waa diin aan la kala lahaynin waa qof walba waajib saaran walaxaan annagu aan nagala leeyahay noolama sheego hayo qof walba marka guryahaayun siday yihiin waan naqaanaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda waa naqaanaa mahaan ka joogno waxaasoo dhan marka waxay isu imaan karaan qof walba hadduu gurigiisa oo kula laabto guryahan inaan kula laabana waxaa noogula yeeray annaga inteena lsusoaruurwaxaanu la soo aruurshay inaan diinta islaamka aan ununku gurigeenna aan geyno guriga qoyska haddii la geeno guriga islaamkaoo dhan waa wada gaarayaa waxaa ka soo baxaya wixii loo baahnay waxaan mudda kaleeto anunka naqla rabaa kitaabkaas ilaahay inaan qodaayo qofba tabarteer intay la egtahay inay kor ugu qaado walaayadana waxaan ka rabnaa wax bedel beriga ka gadaal wax horeo idiga xooga dhidheela duleelahi jiray in la soxo kitaabka ilaahayna miiska la wada saaro qof laga leeyahay uuna jirin qof iskalena uuna jirin allaha iskale inaan ku dhaqanana noogula soo dejiyey waxaan ka rabnaa haddana beriga sheikh yuusuf kaba ku dukaday oon anigu ra'ligay ku soo jeediha taariikhda waa laga tegaa meesha adduunyada la joogi ma waa laga tegaa waa biryo kooban inuu kanaal weyn noo baxsho abgaalismandhulkan uga baxsho ilaahay uu siiyey dalya dibada looga soo shaqa doonaa haddii kanaaladaas dhaqaalahaan ha naqato biyaana dilay markasta khasaaro joogta ah oo beerihii naga gooyayaha marka waxaa la rabaa inaan waxaas ka gudubno walaayada ka kaashanno dhaqaalahaan aan bixinno sheikh yuusufna waxaan rabnaa kanaalka oo bixiyey jidka xasan abshiraan dhahnaa jid xasan abshir goormahaar ugu dambaysa jidkii sheikh yuusuf koba ku dukaday kanaalka uu noo baxshay kanaal idow taariikhdaaskeed waana kuu farabatay farxadaa i keento maahan wax kale ima keenin waana ka bax shabaab yaa shacabka bagaal beriga wixii ka dambeeya waa shiriko waana shay wadaag وأشرك وأنا شاي ولك وأشرك وأنا شاي ولك وأشرك وأنا شاي ولك وأشرك وأنا شاي ولك وأشرك وأنا شاي ولك وشرك وانا شاي ولك وشرك وانا شاي ولك وشرك وانا شاي ولك
شريعة إسلامك شك شريعة إسلامك شك شريعة إسلامك شك
shantaan saana shiibaanu nil haddaanse wax sheeri karnaa haddaanse wax sheeri karnaa mar haddaanse wax sheeri karnaa haddaanse wax sheeri karnaa
شانتان سانا شيبان ونيل هدان سوا شربي كرنا haddaawixii aan sheegnaana haddaan laagaasha laayima
ويحي عن شقنا يا محب الله عبسا شرعي قال كشيحي ما شرعي قال كشيحي ما شرعي قال شيحي ما شرعي قال شيحي ما شرعي قال إلها شاهدك أوه إلها شاهدك أوه
gabagabadii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa hadlay wuxuu warbixin kooban ka bixiyey kulanka iyo waxa uu xambaarsanaa isagoona qaybihiisa dambe fariin ugu diray ciidanka dowladda federaalka bismillaah alxamdulilah kulankaanu waa kulan si aad u sheegtay afartaas degmo iyo laba degmo oo cusubo ayaga laftoodu afarta tulo dhihi jira laba degmo oo cusub oo annaguna aan aqoonsanna hadda inay degmo yihiin caalbaraf iyo biyo cadde dad ka yimiday oo lixdaas degmo ayaa yimiday oo cadadkooda uu gaarayo boqol iyo lix qof marka baaraka allahu fiikum waxaa weeye dadkan marka waa dad culimo iyo waxgarad iyo nuqabo iyo isugu jira dadkii ummaddan indhaha u ahay wuxuu ahay marka inaan ka tashanno sidii kitaabka ilaahay loogu tadbiiqi lahay dhulkan shareecada loo hirgeli lahay dadkan cadowga laga dulqaaday aan maogtahay uga hambalyey lahayn annaguna aan isu arki lahayn tala u wadaagi lahayn insha allahu sidaad arkaysana wakhti badan ay geliyeen jazaakum allahu khayran waxaana ka muuqataa xuduur iyo soo dhoweyn iyo ballamo wax badan oo faa'iida ayaan ka gaarnay oo isugu jira horumarinta waddanka iyo hirgelinta shareecada labadaba marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa la dhihi kara waa kulan khayr ku dhammaaday waana maantaana u dambaysa insha allahu aan soo xirno fariintaasu waa caddahay sideedaba wallahu qaalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuun aktharka aan ogeyn ilaahay aqaaninuu ka mid yahay gurguurte in ilaahay qaalib yahay oon laga adkaa karin in allaha casiizun xakiim ilaahay lagama adkaado annaguna ciidan ilaahaan nahay xoogaan leennahay iyo xeeradaan leennahay iyo ragannimo aan leennahay annagu kuma saarinin ilaahay ayaa miciga nahay noona ballan qaaday wa kaana xaqan calaynaa nasrulmuminiin la dagaalama ilaahay ayuu yidhi waqaatiluuhum gurguurta iyo raggiisa la dagaalama humtuwa ayaga xataa laa takuuna fitna ilaa laga waayo dad diintiinna inaad ku dhaqantiin idinku fitnadaas la sheega waa diinta in lagaa hor istaago lagu yihahdo kuma dhaqmi kartid fitnadii marka meeshaan waa laga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala ka qaaday ilaahay waxuu na makanayey dhulkii waxaana rajaynaynaa dagaala saddex sannadood socday ee maraaxil badan soo maray xaabulcisaabaad soo maray oo guriilo soo maray oo kamaa'in soo maray oo habeen weerar soo maray ayaa waxay marayaan xarbi taqliidiga inaan ishor fadhiisanno aan dirna lix saac maalmeed oo dhuudhuumashay waa dhammaatay insha allaahu waa dagaal ku socda madaxtooyo ood meel ka sokaysa insha allah waan istaagin dadka dadkaanna waa dadka dowladdaas u dhalaysaya dad qaalib laga yahay ayaga ma aha waxaa dadkan ka mid a dadkan iyo annagaba dhammaantaan isku beelanna waxaa naga maqan wiilana naga maqan oo ay naga sirteen cadowgaas ma rabna inay dhintaan intaasaan raadiya kala hadalnay war mashruuc gaara ka leexda dadkaanya iyo diintaanya iyo dalkanayn udan maaha ka leexda waxaan leeyahay dadkan inaan dilnoon ka adkaanno waxaan ka jecelnaha inay noo yimaadiin waxaanna u baaqaynaa odayaasha iyo annagu soo wada baaqmeen waxaan ugu baaqaynaa inaad noo timaadiin caafiyaad tihiin haddaad askar caaliya tihiin haddaad maxuslii tihiin wax laydin haysta mala ilaahay baad u gefteen annaga nooma gefin midda kale qofka idinka adkaatay annaga maaha haddii aad kasan taagaysiin saa laydinkaga adkaa karaa yacni balqiisa waxay tidhi rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan yacni kama adkaanin iyaduna isuma dhiibin uma islaamin nabi sulaymaan ee waxay tidhi maca sulaymaana la jirka sulaymaan ayaan la islaamay tidhi lilaahi rabbi alcaalamiin ayaana u islaamay waxaa weyaan waxaa idinka guulaysanaya waa allah subxaana wa tacaala waxaan guusha u rabno waa kitaabkiisa maaha guul shakhsiya dagaalkan jihaadka layidhaahna waa dagaalka keliya oo sina alkhaalib walmaqluub ninka laga adkaaday ninka adkaaday jihaadku waa mabda'a keliya hoosinaya maanta uu islaamaa qofku berrina qiyaadada islaamku ka mid yahay berrina waxuu ka mid yahay jundiga islaamka waxaad ogtiin nabi maxamed markuu qabtay maka sala allahu alay wasalam maka markii uu ka baxayo madaxiisa boqol halaadaa la saaray asagee saaxiibkiisa laba boqolaa la saaray asaa intaasoo farday ciidan lagu baxshay qaraabanimo looma dhowrin nabadnimo looma dhowrin dulmiga lagama ilaalin kacbadu inay xaaraan tahay in dadka lagu dulmiyo lagama ilaalin maca daalika markuu qabsaday muxuu yidhi fa antum udulaqa idhabuu fa antum udulaqa iska taga maxaa ka xasilay laba kun oo ciidana oo raggii hadda ahay nabi maxamed madaxiisa raadayay ayaa ciidankii hadwaazin ka qayb gashay lama dhihin gaaraad aheedana tubay saddex sana labaatan sana na dhibayseen lama dhihin waxaan idin leeyahay marka maanta ka warrama abgaar ismaanow ilaahay ma qadaray haddii dadka la qabtay oo laga kor maray aan annaga ahaanahayn ka warrama faantumudulaqaa majirland yaa marka waxaan leeyahay wiilashaana naga maqan inta colaadda iyo shaydaanka afuufyadiisa layska baasho adeer qof kaa guulaysaysa ma jirto annagu guushaad inaan kaa guulayso ma rabno inaan ku dilno ma rabto inaad annagana disha ma rabno waa dalkaaga waxaan u dirirayno diyaaradda korkaha ka dagaalamaysa ameerika iskale midda kale etoobiya iskale oo duqaysay haddii alla idanka leeyahay masaajidka xagarii duqaysa oo cali guduud duqaysa oo daaruncimo duqaysa oo duqaysa alkawtar duqaysa oo moogtahay caalbacad gubtay soddon iyo lix fuusta ku ridabeedka dhamay gubtay naagail lagu gubtay etoobiya iskale adiguna nin abgaal haata maxaa isu kahin gala abgaal etoobiya maxaa isu kahin gala maxaa isu kahin gala odayaashana waxaan ka codsanayaa nin walba igaarkiisa inuu isku duubo marka si guudna saasaan ugu yeelaynaa fariintaan u faraynana waxa weeye gurguurtow ka faa'idaysa adiga laftaadu ka faa'idaysa qaraabaan nahay kibirka hadduu ku dayay hadda ayaanta warkiisa lama arkin biyaha waa biyaa ka guray kalluun dhammaada waaye afar afara ka soo hortay waa soo afjaraynaa waxay wayska dhaafiyey eebow islaam baan ku leeyahay waa adeerka ayaa ku dhalee islaam oo kitaabkaaga qabso gurguurto oda soomaaliyaad camiraan ku leeyahay markaan furtaa jirto hartaabgaal iyo waxbuurna waa ila kaa sheegaan walema rooga hala waco colaad kale ma jirto kitaabka ka hor leexo maja aad kula dirirta ilaahay miyuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduun watasudduuna can sabiili illaahi man aamana bihi wataqbuunaha ciwaja yacni dhabbaha ilaahay u gelin wadkuruu id kuntum qaliilan abgaalow haddaad badan tahay markaad yareed xasuusta oo fakaharakum ilaahay idin bata ma waxaan ilaahay ku haysannaa qabaa'ilada yaryaro ilaahay ma haystaane inuuna badsamaan ku haysannaa lafweynaannahay nalooma dhawaan karmaan leenna meeshaan ku shukri lahayn miyaan ilaahay kula colaatamayna inaan xoog leenahay igaar ilaahay aan ka cabsan dadka saas yeelaaho intaa u dambaysa mataqaani waxay dhaheen lanakhrujanaka yaa shucayba waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacudunna fii millatina ama waxaad ku dhaqmaya dastuurka kumeelgaarka ah ama waddanka waaka lagaa saara warka uu hadda leeyahay gurguurtooda walama ya markaasu wuxuu yidhi awalow kunaa kaarihiin kunala ku qasba qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum haddaan ku naqanno diinkiinna ilaahayaanba ku been abuurnaba in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allahu minha kitaabkan ilaahay inta diidaaho sida iyagoon jira wax laga sheekeeya noqonaya wax laga sheekeeya noqonaya idan maanta haddaan abgaalnahay waa inaan ilaahay uusan nugu arkin inaan u murqadabbayno kitaabka ilaahay muruqaasaan leenahay yaa noo imaan kara kitaab maana loo keeni karaa waa ilaahay oo muruqa loo tuuraayo cid kastoo muruqa ilaahay u tuurtana waa tagtay yurub iyo maraykan naato ah waxay isugu tageen afghanistan soomaaliya kaligeed maxaa ka dhacay labaatan sana kadib waa baaba'een maraykan iyo yurub inta baaba'een ay ka carareen hortoodaa dowlad islaama lagu dhisay soo ma dowladii labaad intay ka dhalee insha allahu soomaaliya ka dhale allahu akbar soomaaliya xamaray ka dhale insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabkan ilaahay ma naga dhexaya mise nagama dhex mawsina nahayo muslimiin mana in kastaba nin kastaba awoodiisu intay la-eg tahay inuu gelaaya kitaabkan ilaahayo ama maskaxa ama maala ama caqliga ama ducaa inta nin walba in la-eg tahay aan rabnaa inaan ku ballanay ma ku ballamayna ma ku ballamaynaa kitaabkan ilaahay nin walbaba inta awoodiisa tahay inuu gashaa ma ku ballanna ma ku ballanna maydu ku wallaahiya maydu ku billaahiya maydu ku tallaahiya allahuma fashal jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka hadlayey kulan ballaaran oo wadatashi ah way isugu yimaadeen in ka badan boqol oday dhaqameed oo ka tirsan beelweynta abgaal iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulankana wuxuu ka dhacay deegaanka miir taqwo oo ka mid a afarta tuulo ee shabeellaha dhexe waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada ah kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته